alxamdu lilaah rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi اddiin ama bacd waxaynu sheekha ku dul akhriyi doonaa su-aalihii dadweynuhu ay soo qoreen si uu inooga jahli saaro sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaad sheekh ka warantaa ma la odhan karaa nebigu meelaha qaar ama shayada qaar buu ku khaldamay dabeetana ilaahay baa saxay qofka sidaa aaminana muxuu xukunkiisu noqonayaa baaraka allaahu fiik
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu su-aashaasi jawaabteeda biidn illaahi subxaana wa tacaala innagoo isku dayna inaynu soo koobno iyadoo ah jawaab ballaadhan waxaan leeyahay waxaa marka koowaad waajiba qofka muslimka ahi inuu ka edebsado nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ixtiraam iyo qadarinna uu muujiyo weynaynta rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa inay gasho carabkiisa iyo habdhaqankiisana inay mar walba ka muuqato in sidaa afka loogu ballaadhiyo la yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu khaldamay oo hadalka intaa lagu joojiyaa war saxa ma aha waxay culimmadu masalada uga hadlaan si kaloo waxay yidhaahdaan ma dhici jirtay nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimaha qaarkood inuu ku ijtihaado maadaama waxyaanu ku soo degin arrintaa ku saabsan sida culimmada islaamkuba nebiga calayhi salaatu wasalaam dabadii ay u ijtihaadaan rasuulku ma u ijtihaadi jirin culimmada badankoodu waxay yidhaahdaan nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimaha qaarkood ee aanu waxi ku soo degin waa dhici jirtay inuu ku ijtihaado ijtihaadkiisaasi sida saxdaa inuu waafaqo iyo inuu khilaafo labadubana waa dhici jireen haddiise ijtihaadkiisu uu khilaafo sida saxda ah ilaahay baa subxaana wa tacaala markaba sixi jiray sida xaqee saxdaana nebiga calayhi salaatu wasalaam u caddayn jiray uma dhici jirin in arrinta noocaasi sidaasi ay ku sii socoto dadkuna inay sidaasi ay ku qaataan arrintaana tusaalayaal bay culimmadu u sheegaan tusaalayaasha waxaa ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku kulmay saxaabigii ibnu ummi maktuum ee indhaha la-ah oo muslima iyo rag ka mida odayaashii waaweynaa ee qureysheed nebigu calayhi salaatu wasalaam xaggoodu u jeestay iyaga ayaanu hadalka siiyey saxaabigaana waa ka jeestay rasuulku calayhi salaatu wasalaam mana aanay ka ahayn nebi maha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrintaasi inuu iyagana ixtiraamayuu qadarinaayey saxaabigaana uu xaqirayuu quurhsanaayey laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam khayr iyo wanaag buu arrintaasi uga jeedo wuxuu islahaa isagu waa qof muslima oo xaasil oo waa raasamaala iyaguna weli waa gaalo waana dad dad fara badani ay daba joogaan oo ay ku dayanayaan haddii iyagu marka ay islaamaan dad fara badan baa laga yaabaa inay islaamaan marka iyaga ku dadaal buu is yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin ilaahay subxaana wa tacaala arrinta noocaasa waa ka diido waata ku soo degtay suuratu cabasa cabasa watawallaa an jaa'ahu lacma ilaa aakhiri alaayaat marka arrintaasoo kale waa ijtihaad sidii saxda ahaydna may waafaqin ilaahay baana subxaana wa tacaala markiiba sidii saxda ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam u sheegay waxaa la mida maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalkii beder ee gaalada ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka ijtihaaday oo sibay ula muuqatay inuu ka yeelo oo inaanu layn buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku talagalay sidaasi in laga saxsan yahay ilaahay baa subxaana wa tacaala aayado qur-aan oo tilmaamaya markiiba nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo dejiyey dhacdooyin kale oo noocaasiina waa jiraanoo qur-aanka ku xusan culimmaduna tusaale ay usoo qaataan marka haddii masaa-isha noocaasoo kalea loo jeedo oo wax la odhan karo waa dhowdahay laakiin waa in usluubkiiyo qaabka loo dhigayo la hagaajiyo laakiin in la yidhaaho nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimaha qaarkood buu ku khaldamo halkaa warka lagu daayo wax saxa ma aha nebiga ilaahay baa ilaaliyey oo xumaanta iyo macaasida ilaahay uu ka xaaraantimeeyey loo caddeeyey inuu u badheedho si uula kaca inuu u sameeyo ilaahay baa subxaana wa tacaala ka ilaaliyey laakiin qadiyaddu waxay ku saabsan tahay masaa-isha xukumkoodu aanu u cadayna nebigu calayh isalaatu wasalaam uu ku ijtihaaday wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ileyk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay diinta islaamku maxay ka qabtaa qofku haddii uu isticmaalo wakhtiga suxuurta kiniinno qofka siinaaya awood oo u diidaya inuu gaajoodo saarinta noocaasi iyo soonkiisii waxuma u dhimaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
kiniinada qofka awoodda siinayaa kolley qofka caafimaadkiisa iyo noloshiisa ayaanay marka horeba u wanaagsanayn sida ay sheegaan dhakhaatiirta iyo dadka ku takhasusay arrimaha caafimaadka qadiyadda innaga inaga khusaysee ku saabsan qofka soomkiisa miya arrintaasi wax yeelaysa waxay leedahay qofka soomkiisa waxba yeeli mayso oo qofku hadduu cuno cunto awood badan u samaynayso kiniin ba aan ahayn suxuur nafaqo badan leh hadduu cuno ama adkaysi badan qofka u samaynaysa taasi soomkiisa waxba yeeli mayso waxyaabaha markaa loo sharciyey suxuurtana waxaa ka mid ah inuu qofku maalintii marka uu sooman yahay uu helo awood uu ku samayn karo cibaadaad kale qur-aan uu akhriyo salaad sunnaayo uu tukado caawin dadka uu caawiyo iyo acmaasha saalixee kale ee la midka ah nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam waxyaa cuntooyinka markaa adkaysiga qofka u samaynaya qaarkood baabuu si gaara u sheego uu dhiirigeliyay sida timirtoo kale oo wuxuu rasuulku uhi nicma suxuuri lmu'min atamr qofka muuminkaa wuxuu ku suxuurto waxaa u wanaagsan timirta way timirtu qofka tamar badan bay siinaysaa adkaysi badanna waa u samaynaysaa almuhim qofku hadduu isticmaalo ama cunto ha noqoto ama kiniin ha noqotee wax awood iyo tamar siinaya maalinta uu sooman yahay taasi soomkiisa waxba yeeli mayso ajarna ka nuqsaamin mayso wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ileyk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay adiga oo ka raagay ehelkaagii sheekh ma salaami kartaa oo ma gacan qaadi kartaa gabdhihii aada ilmaadeerka ahaydeen ama aada ilmaabtiga ahaydeen afiiduuna baaraka allahu fiikum
dumarku waxay u qaybsamaan kuwo ninka maxram u ah waana kuwa guurkoodu xaaraanta ka yahay si abadiyana mamnuucu uga yahay iyadoo sabab xalaala markaa uu kaga xaaraantimoobay abtirsiin amaba se nikaax iyo guur xididnimo dhex martay amaba se radaaco iyo nuugmo dhex martay ninka iyo gabadhaas qaybta labaadna waa dumarka ninka ajanabiga ka ah waa gabadha aan xaaskiisana ahayn dumarka maxaarimtiisaana aan ahayn haba noqdaan kuwo qaraabo dhow u ah sida inadeertii inaabtidii habarwadaagtii iyo kuwa kale ee la midka ah ma bannaano kuwaasi ninku inuu jidhkooda u taabto ama gacanqaad iyo salaamitaan ha ku taabto ama sabab kaleba waxa weeyaan ha u taabtee waayo arrinta noocaasi ahi waxa ay sabab u noqonaysaa shar iyo fitno waana ta keentay in albaabkeeda shareecadu ay xidho waynu garanaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qalbi wanaaggiisa khayrka ilaahay uu ku manaystay haddii ay tahay cilmi hadday tahay iimaan haddii ay tahay alla kacabsi iyo aqoon ilaahay subxana wa tacaala uu leeyahay haddana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gacantiisa waa ka ilaaliyey inay taabato oo uu ku gacan qaado gabadhaan xaaskiisii ahayn maxaarimtiisana aan ka mid ahayn waata tidhi caaisha radi allahu canha maa masat yaduhu yadda mra'atin qad tirmidi baa wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacantiisu gabadh gacanteed waa gabadh xaaraanka ah weligeed ma taaban nebigu calayhi salaatu wasalaam ragga marka uu beecada la gelayo ballanka uu ka qaadaayo waa gacan qaadi jiro gacanta ayuu dhiibi jiray laakiin dumarka nebigu calayhi salaatu wasalaam hadal uu la hadlo afka uu kala hadlo ayuu ku kaaftoomi jiray nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ragga muslimiintana waa u diiday dumarka ajanabiga ka ah inay taabtaan ama ay gacan qaadaan oo sida muslim uu wariye waa ka yidhi nebigeenu calayhi salaatu wasalaam walyaddu tasnii wa zinaaha albatsh gacantu way sinaysataa sinada gacantuna waa taabashada ninku inuu taabto gabadh ajanabi ka ah xaaskiisina aan ahayn maxramna aanu ahayn arrintaa zina lagu magacaabay waayo zinada ayay sabab u tahay waa waddooyinka zinada loo maro iyo waxyaabaha zinada ku baaqa ee dadka ugu yeedha waxaanu sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ninka sidaa yeela cadaab darani inuu sugaayo waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi lan yuطcana fii ra'si axadikum bimikhyati min xadiid khayru lahu min an tamasa yadahu yada mra'ati laa taxilu lahu midkiin mudac xadiida in madaxa laga geliyo ayaa u dhaanta gacantiisu inay taabato gacan gabadh aan xalaal u ahayn macnaa in mudac lagaa madaxa lagaa geliyaa waa arrin dhibaato iyo kadeed badan leh oo xanuun iyo ciqaab qofka ku ah laakiin waxaa ka daran gacantaadu inay taabato gabadh xaaraankaa ah ciqaabka ka dhalanaya yowma alqiyaama oo madaxa in mudac lagaa geliya xanuunka ka dhalanaya mid sahlan buu noqonayaa cadaabka arrintaa ka dhalanaya marka la garab dhigo markaa raggu waa in ilaahay subxana wa tacaala ay ka baqdaan oo ay iska daayaan gacanqaadka iyo taabashada dumarka ajanabiga ka ah ragga dumarku ay la dhasheen ama ay u dhaxeenna waa inay khayro lahaadaan hinaaso waa inay lahaadaan oo aanay dumarkooda hooyooyinkooda hablahooda walaalahooda iyo dumarka kale maxramka u ah rag inay taataabtaan oo ama gacanta ay u dhiibaan waa inaanay raalli uga noqon waajib bay ku tahay arrinta noocaasa inay ka celiyaan oy ka hor istaagaan dadka qaraabadaada haddii aad ka raagtay oo xataa dumarku gacan ay xaggaaga ula soo kacaan iyagoo doona inay ku gacan qaadaan waxaa tahay qof imtixaan u yaallo waa lagu imtixaamay ma dadkanaad ka haybadaysan doontaa oo ixtiraamka iyo qadarinta aad u muujinaysaa uu sababi doonaa inaad ku dhacdo wuxuu ilaahay kaa xaaraantimeeyey mise ilaahay baad ka baqi doontaa subxaana wa tacaala oo ilaahay baad ka haybadaysan doontaa aad ka xishoon doontaa iyagana waad u sheegi doontaa waxaad odhan doontaa aad baan idin jecelay qadarin iyo ixtiraamna waan idin hayaa laakiin waxaa ilaahay baa diiday oo samayn maayo haddaad ta dambe yeesho iyaguna raalli bay kaa noqon doonaan waayo ilaahay baa raalli kaa noqonaaya qalbigoodana ilaahay baa maamula ilahay haddaad raalli geliso raalli bay kaa noqon laakiin haddaad iyaga raalli geliso ilaahay waa kuu cadhoonaya iyaguna weligood raalli kaa noqon maayaan cadho iyo nacaybshiyaa qalbigooda lagugu tuurayaa waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala aad ka cadhaysiisay ilahay haddaad ka cadhaysiisayna waa kuu cadhoonaya ilahay hadduu kuu cadhoodana khalqiga dhexdooda cadho iyo nacaybshiyuu ilaahay subxana wa tacaala kuu dhigaya marka arrinka noocaasi wuxuu u baahan yahay ninka ay soo waajahdaa inuu naftiisa la jihaado uu kula jihaado khaladka noocaasa inuu ka celiyo khawfa wa tacdiima lilahi tabaaraka wa tacala wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay qofka jinka la hadla amaba arka ma la odhan karaa waa hibe alla siiyey iyo dheeraad uu dadka uu dheer yahay afiiduuna baaraka allahu fiikum
jinku waa caalam kale oo innaga inaga qarsoon sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay innahu yaraakum huwa qabiilu min xaysu laa tarawnahum ibliis iyo qabiilyadiisa oo jinka ay waa idin arkaan idinkuna arki maysaan buuhi ilaahay subxana wa tacaala wax xidhiidhana laynagama dhexaysiin ee laba qolo oo kala duwan oo kala qarsoon oo wax xidhiidhiina aanu ka dhaxayn hadday guur tahay iyo hadday iib tahay iyo waxyaabaha kale ee dadka dhex mara haddii ay tahay ayaa laga dhigay qofkuna jinku iyagoo leh suuradii ilaahay uu ku abuuray maba arki karo laba midkood haddaanu ahayn waa ka koowaadee haddaanu ahayn qof jinku uu ku jiro isaga laftiisu derderan qofka jinku ku jiraa jinku iyagoo suuradoodii lagu arki karaa qofkaasina dee waa qof xanuunsanayo dabiib u baahan qofka kale arki karaa waxa weeyaan bay idhahdeen culimmadu qof sameeyey arrin weyn oo foolxumo ah oo jinka raalli gelisay sababna u noqotay xijaabkii iyo teedkii isaga iyo jinka u dhaxeeyey inla inay jinku qaadaan oo ay faydaan labada xaaladoodna laba xaaladood oo markaa qofka lagu ammaani karo ama lagu sheegi karo hibe ilaahay subxaana wa tacaala inay tahay ma aha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ha rasuul ilaahay jinka iyo insigaba u diray wuxuu kaga kaaftoomay arrinka jinka inuu qur-aanka maqashiiyo iyo in wacdiga iyo waanada dadkan kale insigaa u jeedinayo iyaguna marka ay u suurto gasho inay la dhegaystaan xidhiidh kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la sameeyey waraysiyo uu ka qaaday sheeko waxa weeyaan dhex martay adeegsi uu adeegsaday iyo wuxuu u dirsaday intaa midnaba lama sheegin marka taasi waxa ay tilmaamaysaa in laga taxafudaayo laga gaabsanayo arrinka jinka oo arrinkooda aan hore loogu sii marahayn dadka arrimaha noocaasa sheegshegadha jinkaanu aragnaa ama aanu la sheekaysanaa ama iskaashi iyo xidhiidh uu naga dhaxeeyaa had iyo jeeraale meel xun bay ku dambeeyaan waayo qofku garan maayo jinkan uu leeya waan la hadlaa sheekaana dhex marta ama iskaashi baana dhex mara ma gaala mise waa muslimiin waayo waa dadka qarsoon cayntoodii iyo laftoodii baanu arkahayn xaalkooda iyo diintooda inuu ogaado hadalkeedaba daayo inay dad toosan yihiin kuwo toosan yihiin iyo kuwo xun inay yihiin garan maayo talagalkoodu inuu yahay inay isaga lumiyaan oo karkaarka ay waayidaariyaan iyo inay diintiisa wax ku kordhiyaanna garan maayo waxaanay jimanka noocaasi u badan yihiin kuwa dadka luminaya dadka hawshaa galaana had iyo jeeraale waxay ku dambeeyaan oo arrin mujaraba ah inay lumaan oo xaqa intii ay haysteen farahooda waxa weeyaan uu ka baxo marka insigii baynu u taaglaanahay la dhaqankoodii oo la hadalkoodii layna leeyahy iska yareeya sida xadiidka aad ku maqlayseen oo dhexgalkoodii lagu leeyahay inta ay baahi keento kaga gaabso iyo inta nafci adduunye ama diineed uu kugu jiro inta kale iska ilaali jin maxaad u malaynaysaa aynaan arkahayn aynaan garanahayn iyaga ayaa markaa xaalkooda uu ka sii daran yahay oo ay tahay inaynu ka gaabsanno oo la hadalkooda iyo dhexgalkooda iyo la shaqaysigooda qofku uu iska ilaaliyo wallahu aclam
baaraka allaahu fiik waaxsana allaahu ilayk sheekh saa'ilkan waxa uu leeyahay qofka qofka sooman haddii uu gows xanuuno ma ku qaban karaa kiniin ama geed iyo wax la mid ah se arrinta noocaasi soonkiisii wax ma u dhimaysaa afiiduuna baaraka allaahu fiikum
kiniinada ama dawooyinka lagu qabto gowsaha amaba se carabka hoostiisa la geliyo sida dadka wadna xanuunka le iyabaa ayaa isticmaala ama wadnuhu inuu istaago laga baqaayo ayaa dawooyinka noocaasa la siiyaa culimmadu waxay yidhaahdeen qofka soomkiisa waxba yeeli mayso waayo afku waxa uu ka mid yahay oo uu xisaabsan yahay jidhka inta muuqata oo qofkii waa kan luqluqanaya marka uu weysaysanayo luqluqashadiina biyuu ku luqluqanayaa biyahaasina soomkii ka jebin maayaan waxa loo diidun inuu ku xeel dheeraado si aanay ugu baxsan biyuhu oo nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuuna saa'ima luqluqashada iyo sandaarsiga ku xeel dheerow haddaanad soomanayn macnuu waxa weeye haddaad soomantahy waad samayn kartaa laakiin inaad ku xeel dheeraato iska ilaali marka qofku afka xataa hadduu cunto geliyo oo cuntadu karinaayay uu dhadhamiyo mar haddii wax ka mida aanu liqin oo aanu ku tegin soomkiisi waxba noqon maayo dawooyinkuna biyaha qofku uu ku luqluqanaya iyo waxa uu dhadhaminaya iyo kuwaasi ayuunbay la mid yihiin wax ka mid a haddaanu liqin soomkiisii waxba yeeli mayso dawada halkan la geliya carabka hoostiisa ee dadka xanuunsanaya qaarkood loo qoro lafteedu waa noocaa waayo qofku liqi maayo intuu cunaha mariyo calooshiisa tegi mayso laakiin qanawaad daloollo carabka hoostiisa ku yaalla ayaa dawadaasi qaadaya dabeetana xididada dhiigga ayay ku darayaan sidaasi ayaa qofka wadnihiisa iyo meesha xanuunku ka hayo dawadaasi ay ku tegaysaa wax calooshiisa taga inta cunihiisa uu maro dawadaasi noqon mayso markaa soomkiisa waxba yeeli mayso wallahu aclam
baaraka allaahu fiik waaxsana allaahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaad sheekh noo sheegtaa qowlka saxda ah ee niqaabka xukunkiisu uu yahay dumarku ay xidhaan dadka qaarkoodna waxay yidhaahdaan diinta kama mid aha bal arrinta noocaasi ee sheekh noo bayaami baaraka allaahu fiik
niqaabku waa marada gabadhu wejigeeda ay ku xidho ee si gaara loogu fasilay ama loogu tolay wejiga in lagu asturo marada noocaasi diinta inay ka mid tahay shaki kuma jiro culamaaul-islaamna taa iskumay khilaafin waxaa qura culimmadu ay isku khilaafeen waxa weeye mawaajibbaa mise waa sunne laakiin cid culimmada islaamka ka mida oo tidhi diintaba ka mid maaha oo waa shay caado iska ah ma jirto wakhtigii nebigeennana calayhi salaatu wasalaam dumarku waa xidhan jireen axaadiida nebigana calayhi salaatu wasalaam waa lagu xusay waxaanuu ka mid yahay asturidda gabadhu ay jidhkeeda asturto laakiin ma asturaad waajibaba mise waa mid sunno ah ayuunbay dooddu ka taagan tahay waana masalo khilaafkeedu uu horreeyey taasi wakhtigii saxaabada ka soo bilow ilaa maanta culimmada islaamku waa isku khilaafsan yihiin maraha masalo lagu dhisaayo alwalaa walbaraa xidhiidhin iyo gooyn nacaybshiiyo iyo jacayl iyo qofka in wax la siiyo iyo in wax loo diido masaaisha lagu dhiso maaha waa masala fiqiya oo khilaafiya qofka muslimkaahi hadduu isagu diinta aqoon u leeyahay adilada culimmadu ay deliishadeen waa inuu eego dabeetana qolada uu is yidhaahdo qoladaasaa daliilkoodu xoog badan yahay qowlkooda waa inuu qaato ama rag ha noqdo dumar fatwo u doonaya ama cilmi ahaan masalada inuu ogaado doonaya ama ruux dumar oo arrintu iyada ay taagan tahayba ha noqotee haddii qofku aanu isagu lahayn aqoon uu ku miisaami karo khilaafka mas'aladaa ku jira iyo waxay culimmadu deliishadeen caalimka uu isleeyahay caalimkaasaa u cilmi badan oo u warac badan oo u alla kacabsi badan ayuu qallidanaya uu ku dayanaya masaladaa intuu weydiiyo waxa uu ugu jawaabo uu qaadanaya ilahay baa subxaana watacaala hi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaydaan idinku garanahayn dadka cilmiga leh weydiiya dadkii cilmiga lahaa hadday iskhilaafeenna waxaad adigu ku kala rajixi kartaad ku kala dooran kartaa waa inta aad ka taqaano si ay u kala cilmi badan yihin ay u kala alla kacabsi badan yihiin waracooduna u kala badan yahay anuu shaksiyan allahu aclam waxaa ila rajaxan daliil ahaan oo kollay dadkana aan u sheegaa niqaabku inuu sunno yahay ee aanu waajib ahayn oo gabadhu haddii ay wejigeeda bannayso aanay noqon ahayn mid cawradeedii fayday oo dembaabtay waana qowlka saxaabada qaarkood ay ku tegeen iyo aimo kaloo fara badanba bal waaba ka loo badan yahayba casrigan aynu joognana qowlka waxaa aada iyo aada u taageeray kutub badanoo uu leeyahayna adilada masaladaa ku xusay sheekhii muxadidka ah xadiidiqaanka ahaa alimaamu alalbaniy raximah اllahu tacaala culimo kaloo khilaaftayna waa jiraan sheekhuna sheekh muqbil alwaadici raximah اllah qowlka kale ayuu qabay wakadalika sheekh ibnu baas iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo laakiin daliil ahaan aniga ilaa hadda wakhtigan aynu taagannahay qowlka ayaa ila rajaxan oo ila xoog badan wallahu aclam
baaraka allahu fiik waaxsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay sheekh waxaa jirta dad qaraabo aanu nahay oo xoogaa dhibaatooyin ayna dhex mareen isla markaana aan ka baqaayo haddii aan guryahooda aan ugu tago inay dhibaata iga soo gaadho sheekh waxaad ka warrantaa haddii aan markan meelaha iskaga hor nimaadno si wanaagsan u salaamo laakiin aanan guryahooda ugu tagin dhib ay iga soo gaadhaysa awgeed arrintaasi qaraabogoys ma noqonaysaa afiiduunaa baaraka allaahu fiikum
qaraabada xidhiidhinteedu waxay ka mid tahay waajibaadka islaamka ee waaweyn qaraabada in la gooyaana waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa yadkhulu ljannata qaatic jannada geli maayo qof qaraabadiisa gooy markaa qofku marka hore waa inuu iska ilaaliyo goynta qaraabada hadduu qaraabadiisa gooyo ilaahay baa goynaya subxaana wa tacaala raximkana ilaahay taa waa u ballanqaaday ballanqaadka ilaahayna waa dhaboobaya dadka qaraabada waa dhici kartaa inay isku dhacaan ay wax dhex maraan waxaasoo ka kacay arrin adduunyo iyo dheefta nafta waxaa waajiba in aan arrinta noocaasa lagu kala tegin oo saddex maalmood qofka waa loo ogol yahay qofka ay isku dhaceen ama qaraabadiisa ha noqda ama cid kale ha noqdee cadho inuu kaga maqnaado laakiin saddexdaa inuu ka badiyo lama ogola laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaaث qof muslima uma bannaana walaalkii inuu gooyo walaalkiisa muslimkaa saddex maalmood wax ka badan yaltaqiyaan fayacridu hada wayacridu hada wakhayruhumaa aladii yabda'u bisalaam waxaa dhacaysa inay iska soo horbaxaan oo kaasina dhinaca uu isu marooriyu u jeesto kaasina dhinaca inuu isu melmelo labadoodana waxaa khayr badan buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ka salaanta ku horeeya waayo mar haddii salaantii uu bilaabay dhinaciisa wuxuu ka soo gebagabeeyey goyntii walaalkii uu ku sameeyey labada qof mar hadday isa salaamayaan gooyntii dhammayska tirnayd meesha ma taallo meesha way ka baxday sulxigii heshiiska waxaa la yidhaahdaana waa khayr wasulxu khayr ilaahay baa subxana wa tacaala ammaanay ilaahay baa dhiiri geliyey dadka isku dhacay ee ismaandhaafay in la heshiisiiyo faاtaqu اllaha waaslixuu daata beynikum waa inaad ku dadaasho qofka aad isku dhacdeen inaad heshiisaan oo qalbiga xumaanta aad ka saarto oo culayska ku saaranee colaadda iyo nacaybshaha ka dhashay inaad iska dejiso khayrun baanad arrinta noocaasa uga dhaadhacaysaa marka haddii dadka qaraabada aad isku dhacdeen aada isa salaantaan ood wada hadashaan horta qatiicadii meesha way ka baxday guriga inaad ugu tagtaana marka horeba waajib maa haddii xidhiidhku sida kale uu jiro haddii aad ka baqanayso haddaad guriga ugu tagto inay xumaani dhacdo oo goyni meesha ay ka xaasishana wixii mafsada ay ka dhalanayso shareecadu kuuma ogola laakiin arrintaasi waxayna dareensiinaysaa khilaafkii iyo xumaantii inay weli wax ka sii jiraan waayo haddii heshiis dhammaystirani uu dhacay oo mid waliba ka kale qalbiga uu ka sii daayey gurigiiyo meel walba waa la isugu tegi lahaa marka waxaan odhan lahaa heshiiska ha la dhammaystiro oo adigu haddaad ka baqanaysa haddaad u tagto inay dhibaata dhacdo la hadaloo telefoonka kala hadal oo inaad isoo booqdaa baan doonaya oo iyaga booqasho ugu yeedh haddaad ka baqayso adiga inay ku maqli waayaan cid kale oo heshiis idin dhex dhigta u dir oo idin heshiisiisa khayr baa insha allahu tacaala xaasili doona wallahu aclam
baaraka allaahu fiik waaxsana allaahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay nabar baa igaga yaallaa xubnihii weysada mid ka mid ah markaas sheekh miyaan wada gebagabaysanayaa mise xubnaha kale ee badqabo waan maydhayaa xubintaa nabarkuu ku yaallana waan masaxayaa afiiduuna baaraka allaahu fiikum
haddii xubnaha qaarkood ay ku badqabaan kuwa badqaba inaad maydho ayaa waajib kugu ah oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uhi fattaquu llaha ma staطactum ilaahay ka baqda intaad awoodaan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum waxaan idin amro intaad awoodaan ka sameeya marka xubnahana xaqooda waa in la maydho waanaad awoodaa marka waa inaad maydhistii waajibka ahayd aada ula timaado xubinta markaa ku xanuunaysa haddii biyuhu ay dhibayaan xanuunku inuu sii kordho laga baqanayo haddaad biyo ku maydho ama bogsashaduba inay dib u dhacdo ama damqasho iyo xanuun inuu ku soo gaadho waxaad samaynaysaa xubintaa waad u gebagabaysanaysaa waxaanaad gebagebaysanaysaa markaad marayso xubintaa wakhtiga aada maydhi lahayd oo tartiibtii lafteedii waa la ilaalinaya ka soo qaad xubintaasi inay tahay gacantaa bidix xubnihii ka horreeyey o dhan ayaad soo maydhaysaa oo wejigii iyo gacantii midig iyo ayaad soo maydhaysaa gacanta bidix markii aada maydhi lahayd marka la gaadho ayaad gebagebaysanaysaa halkaad uga gebagebaysanaysaana waa wejiga iyo labada gacmood gebagebaysiguma noqonayo inaad iyada lafteeda ciid aada mariso sidaasi ayaanay طahaaradaadu ku dhammaystirmaysaa wallahu aclam
baaraka allaahu fiik waaxsana allaahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxaad sheekh ka warantaa dad badan oo maanta jooga wakhtigan waxay isticmaalaan waxaa loo yaqaano facebooka waxaana dhacdo marar fara badan in qofkii isagaoo sooman sawiro ama heeso ama waxyaabo aanay diintu bannaynin inuu soo dhigo amaba uu ka akhriyo arrinta noocaasi qofka soonkiisa saamayn intee la-eg bay ku yeelanaysaa afiiduuna baaraka allaahu fiikum
qofka sooman waxaa waajib ku ah wax kastoo marka horeba ilaahay subxaana wa tacaala uu ka mamnuucay inuu ka fogaado haddii uu sidaa yeeli waayana arrinta noocaasi waxa ay nuqsaaminaysaa ajarkii uu ka heli lahaa soomka waa ka yidhi nabigeenu calayhi الsalaaةu wasalaam man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca طacaama washaraabah qofka aan ka tegin hadalka xun iyo camalka xun ilaahay baahi uma qabo inuu ka tago cuntadiisa iyo cabitaankiisa yacnii soomku ma aha un inaad iska dayso wixii la cunaya wixii la cabaayey iyo waxyaabaha kale ee soomka jebiya bal waxaa la rabaa qofku inuu si dhammaystiran u soomo qalbigiisu uu soomo oo indhihiisu xaaraanta ay ka soomaan oo carabkiisu xaaraanta uu ka soomo oo dhegihiisu ay ka soomaan dhegaysiga xaaraanta markaa qofku isagoo sooman hadduu daawanayo sawiro fool xun indhihiisu may soomin calooshiisa ayuunbaa soomtay indhihiisu may soomin qalbiguusuna sidii la rabay umuu soomin waayo qalbigu hadduu si dhammaystiran u soomo isagaa ka celinaya indhuhu xaaraanta inay daawadaan si ula kaca u eegaan qofku isagoo sooman hadduu heesaha dhegaysanaayo iyo muusiga dhegihiisu may soomin oo dhagaha soomkoodu waa inaan xaaraan lagu dhegaysan qofka markaa sidaasi ay ku dhacdo soomkiisu jabi maayo lama odhanayo maalintaa ha qalleeyo laakiin waxaa dhici karta maalintii oo dhan isagoo soomanaa wax ajaraba inaan soomkaa looga qorin ou ka mid noqdo kuwa uu nebigu calayh isalaatu wasalaam yidhi ruba saa'imin laysa lahu min asiyaam ila aljuuc waalcatash fara badanaa qof sooman oo soomkii wax kale aan ka helin xaasilka uga soo xaasilgaroobay soomkiisi uu noqday gaajo iyo haraad waxyaabahan la isticmaalo ama ha noqoto kombyuutarada ama tilifoonada ha noqoto bisha rabadaan waxay u baahan yihin qofku inuu go-aan gaara uu ka gaadho shar fara badan baa dhex socdee sidii sharkooda uga badbaadi lahaa sidaasoo kale sidii aanay u mashquulin lahayn oo bishani waa bil la rabo fursaddan qaaligae taagan qofku inuu ka faa'iidaysto oo dadaalkiisa uu isugu geeyo usahay qaadashada aakhiro laakiin hadduu marna ku jiro qofku facebook marna whatsapp dad uu kula hadlaayo marna kuwa kale la midkaa uu dhex mushaa mushaaxayo mar websaydada waxa weeyaan uu eegayo mar uu t v daawanaayo mar jaraa'idka uu akhrinaayo goorma ayuu aakhiro usahay qaadan doonaa soo taa fursaddii qaaliga ahayd qofka ka dayacantay markaa qofku waa inuu iska xakameeyo waxyaabahan ama adawaadkan la isticmaalayo adeegsigooda bisha rabadaan ee qiimaha badan oo go-aan fiican uu ka yeesho arrinka noocaasa haddii kale khasaaro weyn baa qofka ku dhacaayo waxaana dhici karta inuu ka mid noqdo kuwii nebigu calayh isalaatu wasalaam uu sheegay raqima anfu imri'in dakhala calayhi shahru ramadaan fakharaja walam yukfar lahu waxaa khasaaroo dulloobay qofka bishii rabadaan ay u soo gashay ee bishii ay baxday iyadoon loo dembi dhaafin asbaabtii loogu dembi dhaafi lahaa ayaanu samayn baalka magaciisa la sheegay facebookga lagu sheegayna sharkiisu aad iyo aad buu u fara badan yahay sawiro dumar qaaqaawan ayaa ikhtiyaarkaaga la-aantii kuugu imanaya oo kuugu soo gelaya shar baa lasoo dhigaya hadal xun baa lagu soo qoraya dhawaaqyo aan fiicnayn baa lagu soo dhex raacinaya anu waxaan la yaabanahay dadka cidda ku waajibaysay dhammaantoodba inay facebook yeeshaan ama cidda dadka oo dhan sunno uga dhigtay inay facebook yeeshaan gaar ahaan dhallinyarta facebook la-aan ma la noolaan karaa noloshu ma dhammaystirin karta noloshaada maxaa ka maqan marka aanad facebook lahayn nuqsaanta ku jirtaa waa maxay isweydii oo facebookga maxaad ka faa'idaa adigu maxaa kaaga soo kordhaa madiin baad ka kororsataa ma manaafic iyo masaalix adduunye oo xalaala ayaa kaaga soo siyaada mise wakhtigaa kaaga dayacma xaaraanna wuu kuu jiidaa wuu kuu geeyaa qofka muslimkaa waa inuu xisaabtamo wa min xusni islaami اlmar'i tarkuu maa laa yacni qofka muslimkaa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah wixii aan waxtar u lahayn wixii aan khusayn inuu iska daayo marka yaa shabaab dhalinyaroy ugu yaraan haddaydaan daynahan bal ugu yaraan bisha rabadaan iska daayo iska xakameeya sharkiisa iyo fasaadkiisa iyadoo ay tahay inaad iska daysaan waxaan ogahay dhalinyarta badankoodu ama waxay ku isticmaalaan wax sharoo ilaahay ka fogeynaya ama waxay u adeegsadaan waxaan waxtar u lahayn oo wakhtigooda qaaliga ahi uu kaga dayacmo wax alaalo wax faa'iido u soo jiidaya aanay jirin walaa shaka qofku maalmaha hore hadduu isxejiyo oo naftiisa waxoogay uu celceliyo in marka dambe sharka uu la geli doono adawaadka noocana markii la samaynaya qasdiyo ujeedda ayaa laga lahaa dadka caqliga lihi wixii nafciyo waxtar uleh ayuunbay u isticmaalaan inta kalena waa iska ilaaliyaan wa silaaxun duu xaddayn waa hub laba afla ah haddaad iska qaadato oo aada gosha iska gashato ama jeebka iskaga ridato adigoon ogeyn inuu laba af leeyahay waxaa dhici doontaa afka xumi inuu ku jaro ilaahay subxana wa tacaala uu kaa fogeeyo aakhirana inuu ku seejiyo marka laga digtoonaada halista waxyaabaha lagu wada xidhaya ama lagu wada hadlaya qofka muslimka diintiisa iyo akhlaaqdiisa ay ku leeyihiin ilaahayna subxana wa tacala waxaynu weydiisanaynaa in dhalinyarteenna iyo dadkeenna guud ahaanba waxyaabaha sharkooda uu ka ilaaliyo oo ka xifdiyo xumaantoodana ilaahay subxana wa tacaala inuu tusiyo wallahu aclam sal allah calaa nabiyina moxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته